hadda fiiriya taswiirta shanaad carruurtii aadanu dhalay iyo farcankoodii iyo kuwii ay sii dhaleen iyo wixii ay sii dhaleen oo dhan aad iyo aad bay dunida ugu bateen oo dadkan waxay ku dhasheen dembi la mid ah sidii kii aadan iyo xaawo waxay raaceen jidadkoogii iyo maskaxdoodii ilaah marka uu arkay xumaanta bini'aadamku ay samaynayaan isagu sidan kuma uusan farxin markaas ayuu ilaah maalin yidhi oo uu arkay in dadkii oo dhan ay yihiin kuwa daciifa oo dembiilayaala oo wuxuu go'aan ku gaadhay oo yidhi waxa aan baabi'inayaa dhammaan xayawaanka iyo dhammaan bini'aadamkao dhan laakiin waxaa jiray nin ilaah jecel oo isaga ilaah caabudi jiray oo magaciisa la odhan jiray nuux ilaah waxa uu ku yidhi nuux dadkan oo dhan ee dembiilayaasha ah waan dhammaynayaa nuuxow adigu samayso dooni weyn oo waxaan soo diri doonaa daad aad u weyn oo wax walba oo dunida yaalla waa uu baabi'in doonaa oo doonida waxaad ku geli doontaan adiga iyo xaaskaaga iyo wiilashaada iyo naagahooda oo wax nool oo dhan waxaad ka soo qaadaa lab iyo dhadig oo dhammaantood waxa ay ku badbaadi doonaan oo ay ku jiri doonaan doonida weyn ee aad samaynaysid wiilashiisii waxay si aad iyo aad uga shaqaynayeen boqol iyo labaatan sannadood doonidaasi oo nuux waxa uu hadii jeer dadka u sheegayey dad yahow haddii aad adeeci weydaan ilaah ilaah waxa uu soo diri doonaa daad aad weyn laakiin dadku aad ayay isaga qosleeyeen waxa uu sii waday inuu doonida dhiso oo uu dadkana u wacdiyo oo uu sheego runta ilaah markii doonidii ay dhammaatay ilaah waxaa isku keenay xayawaanka oo dhan lab iyo dhadig oo waxaa doonidii laga buuxiyey lab iyo dhadig xayawaan oo dhan iyo cuntadii ay u baahnaayeen oo dhan oo markii xayawaankii oo dhan ay galeen lab iyo dhadig ilaah albaabkii ayuu xidhay